Ardaydan oo ah kuwo Jaamacaddiyiin ah kana yimid gobollada dalka sidoo kalena ka gudbay wejiga koowaad ee imtixaanka layli saraakiil booliis ah oo loo tababarayo ayaa waxa ay gelayaan wejiga labaad ee imtixaanka layliga sargaal oo ay siinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ugu horeyn hogaanka tababarada ciidanka booliiska Soomaaliyeed Axmed Maxamed Axmed ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qeybaha ay ardaydani ka kooban yihiin iyo marxaladihii ay soo mareen waxay ahayd markii ugu horreysay oo nu shaacino si online ah intiinan ayaa runtii soo abalay garaysay waana dulqaadateen dulqaadka aada muujiseen muddadaas dheer oo aada codsiyadiina soo gudubsateen oo qaar ka mid ay lahaayeen malaha meesha waa lagu kala tegay islahaayeen laakiin intaas waxaan ku jirnay hubin waxaan rabaa inaan idiin sheego faceka koowaad ama wejiga koowaad oo ahaa soo gudbinta arjiyada kala duwan ee ay ardaydu soo gudbisanayeen iyo shahaadooyinkooda wuu dhammaaday runtii waxaa la geli doonaa wejiga labaad
dhanka kale axmed maxamed axmed hogaanka tababarada booliiska ayaa sheegay imtixaanada adag ee laga qaadayo ardaydani jaamiciyiinta ah oo loo tababarayo layli saraakiil booliis ah in ujeedadu tahay in la helo saraakiil leh aqoon heer sarreysa oo ay ugu adeegi karaan bulshada soomaaliyeed imtixaanku kor haddii imtixaan laga hadlo waa imtixaan ama ha fududaado ama ha yaraado ee dadkaa kudhayja carabso dhigta baa tihiin waxaa laga yaabaa adoo maadada gelinaysa naftigeeda inaad ku dhacdo laakiin inaad ku dhacdo in jaaniska dhamba kaa xirna ma ah jaanisyo kale waxaa jiri doona ciidanka booliiska soomaaliya oo sidoo kale baahin doona mar walba oo jiri doonta dee kuwaasaad marka aad ka soo faa'iidaysan kartaa taliska booliiska soomaaliyeed ayaa waxaa sanadihii u dambeeyey ku biirayay ardayda ka gudbaya marxaladaha jaamicadda waxaana ay taasi sahashay in la helo askar iyo sidoo kale saraakiil booliis ah oo leh aqoon aada u heer sarreysa